فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobadaan caawa idinkugu hayna haddii allaah awooda leh ogolaadana waxaa ka mid a gabar yar oo ay dhaawaceen ciidamada dowladda federaalka oo xaaladeeda caafimaad laga dayrinayo waraysi aan la yeelana waa liga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe dad aragti ka soo dhiibtay musaalaxada ay mar waliba walaayaadka islaamiga ah dhex dhigayaan qabaa'ilka sheekh dadka muslimiinta ah ku boorriyey in ay ka faa'iidaystaan tobanka hore ee bisha carafa oo berri ku beegan iyo cudurka korona oo weli kala gaabinaya dadka maraykanka
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي mar kale waxaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay assalaamu calaykum aynu ku bilownay kowdii bishan oo ay xaflada dhiganaysay dowladda federaalka waxay ciidamadeedu muqdisho ku dileen dad badan oo rayd ah iyagoo dhaawacay tobannaan kale oo uu xitaa xildhibaan ka mid yahay dadka dhaawacyada darani soo gaareen waxaa ka mid a gabar yar taas oo ay lafdhabarta ka dhaawaceen goor ay dhexdooda is-risaasaynayeen ciidamada dowladda federaalka iyadoo jiifta gurigooda ayay u warantay warbaahinta maxalliga ah buuqa khudaaraha hooyadii u doonaya laba ciidan isdagaalayso xabadda kasoo baxda ani u dhacda xabadka iyo gasha lafdhabarka iyo joosa dhubaha ani maqaadi kara waa lii laabaa hadan waa la ii toosiyaa ani dhaqdhaqa malahan ani isbitaal dibida liigeeyaa rabaa soomaali isbitaal ku yaa dhabarka wax kama qabo karin ay dhaheen markaan dhabarka meeloo ku kabsanaa u baahanahay
hooyada dhashay gabadhan ayaa iyadana sidoo kale waxay tiri anugu oo malahay adeeg ii doontay iskoolay ii dhiganaysay galinka dambey dhiganaysay iskoolka subaxiin ana ii saacidaysay iyadoo isbitaalka taalaa lee soo wacay isbitaalka markaa tagnayna waxba kama kabarnay dhaheen laftu way jaban tahay ciidankii saas iga yeelina ilaa hadda meel laguma sheego hataa isbitaal hataa waa ii geen weeye idoo wadada ku rafaasana umad ii geysay isbitaalkii ashaan gabaraa iigu weyn inay i caawiyaan oo garab isiiyaan ashaan gabar waxba iigu qaban karaan hadda iiga wax ii qaban karin hataa soomaalideen kaleenta oo i caawin karaan ha i caawiyaano shalay ayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalka inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye ay ku dileen wiil dhallinyaro ahaa آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام dalka maraykanka waxaa ku sii baahaya cudurka korona ameerika waxay diiwaangelisay lix kun oo kiisas cusub ah tan oo muujinaysa heerka uu la egyahay culayska haysta warbaahinta dalkaas qaarkood iyo kuwa kale caalamka ayaa saacada ka hor sheegay in dalka maraykanka guud ahaan cudurka faafa ee korona oo kor u kacay in ka badan saddex dhibic sideed milyan oo ay ku jiraan in ka badan lixdan kun oo kiisas cusub ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay tirada guud ee uu cudurku maraykanka ka dilay ayaa caawa waxay gaaraysaa boqol afartan iyo afar kun laba boqol iyo labaatan qof فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي qaybaha hore barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan sii tallaabsanaynaa walaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxaa ka jira horumarro kala duwan iyadoo dhanka kale ciidamada shisheeye ay la kulmayaan culaysyo badan haddaba arrimahaas iyo kuwo kale waxaan ka waraysanay sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo ah waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxaana idinku soo maqan qaybta koowaad ee waraysiga oo uu inoo qaaday waryaheenna sakariye cumar Een, marka hore sheekh kusoo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ee su-aasha ugu horeyso ee aan ku weydiinayno waxa ay tahay waxaad warbixin naga siisaa xaaladda guud ee wilaayada بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه waa ku dhownahay idaacadda jazaakum allahu khayran Ee, walaayada si guud xaaladdan haddaan ka warramo xaaladuhu waa ay fara badan yihiin حالة الأمن وحالة الدعوة وحالة الجهاد آه، والقتال حالات بدنا كجرة marka koobaad haddaan ka hadlo xaaladda amniga oo ah arada ugu muhiimsan ee mujaahidiintu qoryaha u qaateen oo ah in amniga dadka muslimiinta la sugo si daruuriyaadkooda shanta ah oo ay u nabad galaan aad bay u fiican tahay wilaayada xaaladda dacwada marka aan su- ka hadalno ilaahay waxuu noo suuro gashay eh, tobankii sana lasoo dhaafay in dadka degan walaayadan gurigooda iyo geedku ay joogaan loogu geeyo dacwada arrintaasna guul fiicanay gaartay wax wax badan oo ka dhashayna waa jiraan insha allahu tabaaraka watacaala oo ah in laga fikiro noloshii dadka iyo tacmiirka wadanka marka xaaladda waxaa laleeyahay si guud aad bay u fiican tahay falilah alxamd inta badan waxaad juhdi geliseen een, adeega arrimaha bulshada oo ah arrin macruuf ah ee marar badanna aan kaa waraysanay laakiin ma jiraan wax mashaariic cusub ah oo wilaayada ay soo kordhisay way jiraan mashaariic eh, fara badan ayaa ka socota kadib markay guuleysatay in amnigii la sugo walaayadu ku guuleysatay fadliga ilaahay dartii kadib dacwadii ay ummadda gaartay labadaas oo aada u muhiim u ah intaa kadib walaayada iyo nuqobada gobolka iyo akhyaarta iyo duubabka waxay iska kaashadeen si guud bal in eh, maadaama maamulka islaamiga uu yahay in lagu siyaasadii diinka in lagu dhaqo adduunka iyo aakhirada ummadda in ummadda nolosheedii iyo xayaatadeedii iyo ta- iyo camiraadii dhulkii tacmiirkii hawshaas in laga fikiro marka degmooyin dhowr ah sidaan hadda hore kuugu sheegay ayaa hawl laga soo qabtay sida degmada suunurgood degmada tawfiiq marka degmooyinkaas ayaa hawl degmadaas tawfiiqan u dambeysay waxaa laga sameeyey mashaariic eh, dadku ay u baahnaayeen ay iska kaashadeen walaayada iyo kambaniyaal fasax la siiyey dhulkaasoo aada ugu baahi qabay xagga biyaha dhibaato rafaad badan lagu qabay ay suura gashay markaa ilaa siddeetan kilomitr in magaalooyinkii dhulka ku yaela ay noqdaan biyuhu mutawafir biyo aada u macaan badan ilaahay baa ku mahadsan xayaatada ummadduna isbedesho malagaalinka ay camirmaan waxaa kaloo sidoo kale aan degmada runurgood ka sameynay dhismooyin fara badan iyo degmadii oo- in dadkii degaanka ahay maaragtay abaabulno oon ay ku kala maqnaayeen oo ku midayno waxaan kaloo sameynay aal ku yeelay isla degmadaas tuulo kamida leedaa hiruulagaab kadib markii shaqooyinkiisu ay cadilmeen aalkaasoo laba iyo toban kilomitr biyo kasoo jiidayay shaqadaasna aan ku guulaysanay maalgelin fiicanna lagu sameeyey haddana ay dadku ay ka maqsuudeen waxaa kaloo sameynay degmada gamboqole oo iyaduna ahayd degmo biyo aada u dhanaan aal riigaan ka qodnay waxaana ilaahay noo suuro gelshay in aan beledka biyihii mutawafir ka dhigno dadkii guryahooda biyo gashadaan iyadoo aan taas waxaan hore loo arkan ay ahayd sidoo kale koronto la-aan ka jirta magaaladaas waxaan sameynay baawra electriga adeegiisii aan sameynay matooro keennay gurigii dabgelinay waxaa u dambeysay marka hadda aadan yabaal maraafiqda caamka ahay dhammaan waxayna noqotay magaalo aada u qurux badan ilaahay baa ku mahadsan waddo ay ku farxeen xaafad cusub ayaan sameynay dhul aan bixinay fara badan haddana ilaa guryo boqol gaaraya ayaa cabiran dhismiin ay ku bilowdeen ilaahay baana ku mahadsan dhanka musaalaxada qabaa'ilka markii aan eegno sanadkan maxaa wilaayada u qabsoomay ilaahay waa ku mahadsan sanadkan runtii inta badan walaayadan waxyaabaha dadku isku qabsadaan dhulaa u badan dadka walaalaha oo degan xuruub weyn oo ka dhacday sanadkan iyo sanadadanba ma jirin wadankan waxyaabaha khilaafaadka oo yararka ee dhul la isku qabsado ee ay walaayada iyo noqobadeeda oo iskaashanaya ay xalliyeen aad bay u fara badan yihiin waxaan is leeyahay ilaa iyo dhowr iyo labaatan qabiil ayaa sanadkan la islaaxiyey oo dhul la isku haystay marka runtii walaayadu waxay mashaakil ahoo meeshan ka taagan ma dhayalsato dadka amnigiisuna wuxuu ku xiran yahay hadba sidaa ay xuquuqdooda u kala haystaan qof kastaba hadduu xaqiisa gacanta ku qabsado waxaa yaraanaysa in la isku dhaco marka ilaahay baa ku mahadsan mas-uuliyaddaas aadaan u dareennay waana mas-uuliyadda aan u dagaalamayno in dadku ay xaqooda helaan waa caqabaana kama yimaadaan weli inaan wax dagaal nagu geeyay ma jiraan ilaahay fadligii dhinaca caafimaadka markaan eegno waxaa wadanka iyo guud ahaan caalamkaba halakeeyey oo ka jiro cudurka coronavirus oo dad badan ay dhinteen kuwo badanna ay isbitaalada la jiifaan xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxa ay samaysay guddi ayay u saartay arrinkaas wilaayada arrinkaas maxaa uga qabsoomay bismillaah horta runtii cudurkaas aada sheegtay eh, ilaahay baan ka magangelaynaa xarumo aan ugu talagalnay dadka oo ku dhaco in lagu caawiyo kuwii guddigii xarakadu ay samaysay ayaa laga fura meeshan si guud walaayaduna gaadiid iyo waxay diyaarisay rag arrintaas loo tababaray walaayadu diyaaray u tahay xarumana waa loo sameeyey oksijiin iyo wixii naafta caawinayana waa la keenay falil alxamdu meel fiicanay wax marayaan arrintaasna waa loo diyaar garoobaa insha allah qaybo ka mid ah wilaayada waxaa haysto ciidamada shisheeye gaar ahaan een kuwa burundi toddobaad ka hor waxaa balcad agaarkeeda lagu qarxiyey booyad shidaal u siday oo ay gelbinayeen ciidamada dowladda federaalka maxaa u sabab ah in xilligan askarta dowladda federaalka ay ilaalo ka noqdaan sahayda ciidamada shisheeye horta su-aashaada ah waxaa haysta ciidan burundiya qayb kamida walaayada iyo in staff loo noqdo ayaga macnaa wixii shidaal iyo u socdo dad kale ay u gudbiyaan waxaa waaye runtii waxa iyada lafteeda u baahan muraaxada u baahan ciidankaas waxaa la dhihi karaa ciidamo burundiya ayaa meel ka mid ah maamulka carqaada ku haya oo degan waa la dhihi karaa laakiin waxayse la yidhaha ma jiraan dhowr meelood ay degan yihiin shan sano ka badan ayna degan yihiin maca daalika goor ugu dambaysa hadda inay ama soo baxaan ama wax qabtaan ama dad maamulaana ma jirto cidna uma tagto cidna kama tala qaataan godkaasay ku jiraan markii mujaahiriintu ay waqti u helaan oo ilaahay u fudeeyana waa lagu garaacaa waddana ma maraan marka dadkaasi haddaba dad wax haysta maaha dad ayaga la haysta waaye waana dad maogtahay siyaasada ka waaweyn oo ay dadada ka riixayaan iyaga dad burundi iyo uganda wax ajendaha hadda ay soomaaliya ka yeelan karaan ama ay ka leeyihin ma jiraan nimankaasu marka ayaga isaga tacbaan halkaas waxaa marka la jira midaan ah in maanta nimankii soomaaliyeed ee murtadiinta ahay inay maciin bidaan ee ay dhahaan anagu ma bixi karne ee adunku baabuurta noo waardiyey iyo shidaalkii wax noo soo gudbiya oo weliba meelo manaadiq yar yar ah oo sida baclacad iyo agaarkeeda ah oo meelo ay dhex toddoba sideed meelood ay ka degan yihiin sideed kilomitr dhulaan dhamayn kilomitr u degan yihiin ay ku nabadgeli waayeen markaase waxay keentay inay dhahaan soomaalidii lagu laayo maadaama aysan ahayn dad xisaabtamaya waa dad raqiisa waa dad dadkoodii iyo dalkoodii iyo diinkii waalidkood u qabanaya nimanka rishtaran kusoo duula marka ayagaa raqiisa asbaabtaas daraaddeed wey waxay hadda istaaf uga dhigteen iyo in ay nimankan ka caajiseen kana niyad jabeen dagaalkii ay naceen haddana amar ay uga baxaan dagaalkana inaysan lahaynoo macallinkiinkaara ilaa ay la noqoto iyaguna waxay ka bastawaron yihiin kuwan waddanka u dhashay ee ummadda baabi'inaya ee hoogga ummadda soomaaliyeed ah wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin annagana insha allahu tabaaraka wa tacaala qur-aanku markii hore wuxuu ahay qur-aan la akhraayo oo meel laga akhrinayo laakiin hadda isagoo ficil ahoo nool aho ilaahay gargaarkii uu sheegi jiray waa idin gargaaraad uu dhihi jiray ilaahay waa u gargaaray mujaahidiinta waa noo gargaaray waxa muuqdo waaye inuu noo gargaarayana lan yaduruukum ilaa adan waxyaalla idinkiisa mooyaan ilaa adan dhib yar mooye wain yuqaatiluukum hadday idinla diriraanna yuwalluukum aladbaar hadda waa labaatan soddon dowladoodaa la keenay yuwalluukum aladbaar meel ay ka keeneen laa ciraaq walaa afghanistan walaa maali walaa soomaali meel ay wax ka keeneen walaa yeman meel ay wax ka keeneen ma jirto in kufaarti ay god isku ilaaliyaan soomaalidina ay dhahaan maanta noo gargaaree war maanta noo shidaalkii wax noo soo gudbiya marka waa dad aan cid ay ka garan yihiin la arag waa dad cid ka naxaysa aan la arag gorgor bahala magacyo bahala garamcad iyo gorgor iyo waxaa loo baxshay magacyo aan waxba ka jirin moogta oo bahala aad maxay bahalka maxay kala mid yihiin gorgorka iyo haramcadku baktigay cunaan kuwa u dhow isbaaraday cunaan marka wax ka weyn maa gorgor la bixe ama haramcad u bixe ama dameer u bixe kolley jiifada iyo baktiga inay cunaan kuwan isbaarada dhigtaan kuwaasuna ay baktiga cunaan ay ka midhaysan yihiin waxaasuna wax wax ku keenaya ma laha marka insha allahu tabaaraka wa tacaala shido badan naguma hayaan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu naga dulqaado araggooda badan dhibaya dhulkan ilaahay in lagu caabudaa la rabaahe waa ku caasayaan oo saliib iyo baktiga la dhex taagan yihin iyo khamre iyo qurun iyo macaasiyo ay dhisa ilaahay inuu naga wadan rijaan ka qabnaa wabillahi tawfiiq isla su-aashaas maadaama gaadiidkii ciidamada shisheeye iyo laftirkooda inay ka quusteen inay sahayda isu gudbiyaan ee hadda bilaabeen in ay ciidamada dowladda federaalka adeegsadaan arrinkaas maxaa saameyn uu ku yeelan karaa macnawiyaadkooda iyo sii joogitaanka qaybaha ay kaga sugan yihiin wilaayada haddaba jawaabta su-aashaas iyo su-aalo kale oo muhiim ah kula soco qaybta labaad ee waraysiga oo hameen dambe xilligan oo kale aad maqli doontaan insha allah هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
weli waxaan dhex maquranaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada berri waa maalinta koowaad ee bisha dulxaja waxaana tobanka maalmood ee bishan ugu horeeya ku jira fursado badan oo dhanka cibaadada iyo samafalkaba ah waxaana ka waramaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إن شاء الله تعالى تذكرة لنفسي ولأنفسكم كلمات كوبان أيضا تكبر أرجينا إن شاء الله تعالى عملا بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله سبحانه وتعالى سوى الله الله نبي صلى الله عليه وسلم حليه waani maxaa yidhi waanadu waxay anfacaysaa ruuxa mu'minka mu'minka markastoo la waaniyo aayaadka rabbi subxaanahu wa tacaala lagu dul akhriyo la wacdiyo wax la xasuusiyo waxaa u kordhaya iimaan walidaalika allah subxaanahu wa tacaala tilmaamaha khaaska uu siiyey dadka mu'miniinta wuxuu leeyahay inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله جل جلاله حليه هاي مؤمنين تا دبتا ودوكة المامها نسكله مركا لوانيه قلبي قد وعبسانيه والله لوانيه جل جلاله حسك إلهي مركا لشيغو إلهي عظم ديسا يوين كيسي أسماء ديسي صفات كيسا قيامها يقبرك يسراتك ilaahay hor istaagiisa looga sheekeeyo quluubtooda ayaa cabsanaysa waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu saadathum iimaana aayaadka rabbi subxaanahu wa tacaala marka lagu dul akhriyana iimaan cusub ayaa u siyaadaya oo kii goobta ay la yimaadeen meeshii dadka lagu waaninayay ama lagula hadlayay ayaa waxaa ka imaanaya in iimaan uu u siyaado cusub oon kii hore ahayn mowduuca kelimadeenna wuxuu noqonayaa insha allahu tacaala waqtiyaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray waa kala duwan yihiin waana kala fadli badan yihiin maalmaha iyo bilaha iyo sannadyadu isku mid ma ah xilliyo waxaa jira aad u qiimo badan oo xambaarsan fadiilo khaas ah oo loo baahan yahay riixa ruuxa muslimka inaysan ku dhaafin si markaa qafla ama u moog yahay uu markaa uusan ka warqabin waa inuu u dhug yeeshaa oo arrintaas uu ku baraarugsan yahay cimrigan waa iska gaaban yahay maalmo yar baan adduunyada joogaynaa wixii halkan lagu beertaana xagga aakhira laga guranayaa ruuxa muslimka waa inuu xilli kasta uu isticdaad iyo diyaargarow uu ku jiro oo u diyaargaroobayo rabbi subxaana wa tacaala kulankiisa iyo xisaabtii aakhiro marka waa inuu adduunyada ka saad qaataa xilliyo marka waxaa jira wixii saad laga dhigan lahaa ay aada u fadli badan yihiin oo cibaadaadka kala duwan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caabudayo ajar weyn loo qorayo qofka xilligaa hadduu la yimaado sadaqada xilligaa la bixiyo ama soonka la soomo ama macruufka la faro munkarka la reebo ama dadka waxaweye danyarta oo la garab siiyo ay tahay mid aada u fadli badan marka xilliyadaas insha allahu tacaala xilli ka mid ah ayaa nagu soo wajahan loo baahan yahay ruuxa muslimka inuu ku baraarugsanaado xilligan ugu soo wajahan waa bisha la yidhaahdo dulxaj ama soomaalidu taqaana carafa bisha carafo tobanka ugu horeeya waa maalmaha adduunka ugu fadliga badan camal la sameeyo tobanka maalmood maalin ka mid ah wax fadli iyo wanaag ku gaaraya ma laha walidaalika maalmahaasi inay fadli badan yihiin darteed buu rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka dhexdiisa ku dhaartay allah wuxuu yidhi walfajr walayaalin cashr allah wuxuu leeyahy waaga ayaan ku dhaartay dhalashadiisa iyo habeenno toban ah sida aimada salafka ibnu cabaas iyo zubayr iyo mujaahid iyo keyrkoodba ay mareen layaalina cashinta la sheegayaa waa cashru dilxija bisha carafo tobanka maalmood oo ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaarta maalmahaasi waa mama aad u qiimo badan ruuxa muslimkaa loo baahan yahay inuu daaco ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cambiro tasbiix iyo takbiir iyo towxiid iyo qur-aan akhrin iyo soon iyo jihaad iyo sadaqa iyo khayr uu samaysto maxaa yeelay cibaadaadka xilligaa la sameeyaa waxay ka khayr badan yihiin xilliyada kale walidaalika nabiga sal alla alih wasalam xadiidka bukhaari uu soo saaray min xadiidi ibni cabaas radia allahu tacaala canhu nabigu wuxuu leeyay sal alla alih wasalama maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiihinna axabu ila allah min hadihi alayaami alcashr faqaaluu yaa rasuula allah wala ljihaadu fii sabiili illaah faqaala wala aljihaadu fii sabiili illahi ilaa rajulun kharaja binafsihi wamaalih falam yarjic min dalika bishay nabigu wuxuu leeyahy sal alla alih wasalam maalmahan tobanka ah camal wanaagsan oo la sameeyo alla ka jacayl badan yahay ma jiro maalmahan camalka la sameeyo ee wanaagsan allah subxaanahu wa tacaala aada buu u jecel yahay saxaabada marka waxay yaqiineen jihaadka iyo fadiilada uu xambaarsan yahay iyo sida u sarreeyo oo qur-aankuna in badan ka warramay nabiguna sal allahu aleyh wasalam axaadiistiisa aada uga warramay dadka jihaadka ku jira iyo fadiilada ay leeyihiin markaa su-aal weydiiyana waxay yidhaahdeen maalmahan camalka wanaagsan ee la sameynaya alla uu jacayl badan yahay xataa jihaadka ma kasii fadli badan yihiin markaasuu nebigu sal allahu aleyh wasalam xataa jihaad ma gaari karo loo dagaalamay litakuuna kalimatullaahi alculyaa ilaa hal qof baa laga soo reebay qofka asaga hadda wax gaaraya ma lah waa qof naftiisii iyo maalkiiba jihaadkii ku bixiyey oo u baxay jihaadkii aaday waxna aan la soo laaban oo naftiisina ay ku tagtay maalkiisina uu ku baaba-ay kaa marka laga reebo yacni maalmahan siday u fadli badan yihiin bay ku tusinaysaa taas walidaalika maalmahan camalka la sameeyo nuucu raba ha ahaaday camal wanaagsan oo saalixa hadday jihaad tahay hadday sadaqo tahay qur-aan la akhriyo ay tahay tasbiix iyo tahliil hadday tahay ayu shay oo la sameeyo camal wanaagsan ah wax fadli ku gaaraya ma laha xadiid uu soo saaray imaam axmed min xadiidi cabdulaahi bni cumara nabigu sal alla aleyh wasalam wuxuu leeyahay maa min ayaamin acdamu cinda allah wala axaba ilayhi min alcamali fiihinna min hadihi alayaami alcashr faakiruu fiihina altahliila waltakbiira waltaxmiida nabigu wuxuu leeyahy sal alla aleyh wasalam maalmo ka weynan badan ma jiraan alla agtii subxaanahu wa tacaala maalmahan oo alla camal la sameeya uu ka jacayl badan yahay taas maxay ku tusinaysaa marka maalmahan tobankaa ee bisha carafo ugu horeeya maalinka koowaad laga bilaabo ilaa waxa weeyaan maalinka ugu dambeeya laga gaarayo waa maalmo aada iyo aada u khayr badan oo acmaasha labanlaabayo sadaqada la baxday yar waxweyn baa ilaahay kaaga dhigayaa cibaadada aad la timaado wax weyn baa alla kaaga dhigayaa marka nabigu sal alla aleyh wasalam wuxu uhi maalmaha waxaa badisaan attahliil towxiidka badiya inaad ku wardisaan laa ilaaha ila allah iyo takbiirta allaahu akbar iyo wataxmiida alxamdu lilaah wardigaas aada u badiya oo maalmaha carabkiina ha ka qoyanaadow siguu dikriga ilaahay aad buu u fadli badan yahay laakiin maalmahan kuma sii jirtow si gooni ah ayaa maalmaha loo fadilayaa waa maalinka carafo oo bishu sagaal ay tahay iyo maalinka tobnaad ayagu si gooniya usii fadli badan yihiin maalinka carafo ee bisha ay sagaalka tahay nabigu wuxuu sheegay sal allahu aleyh wasalam inay tahay maalinka ugu badan ee addoommada allah subxaanahu wa tacaala uu naarta ka xoreeyo xadiidka imaam muslim uu soo saaray min xadiidi caaisha radia allaahu canha nabigu wuxuu leeyay sal allahu aleyh wasalam maa min yowmin akhara min an yuctiqa allaahu fiihi cabdan min annaar min yowmi carafa ma jirto maalin ay ka badan tahay allah subxaanahu watacaala addoonkiisa uu naar ka xoreeyo maalinka caraf dad badan baa ilaahay naarta ka xoreeyaa maalinkaa marka maalinka sidaa ah ee sidaa u qaymaha badan waa inuusan si markaa waxa weye aad dareemaynin uusan kugu dhaafin adoo iska mashquulsan oo adduunyadan yarta ah ee qaymaha aan lahayn ee cawsgeeliyaadka ah birbirkii mataaca yarkaahoo dhammaanaya adoo ku mashquulsan maalinkaas inuu ku dhaafo oodan ka faa'iidaysan waa nasiib daraw maxaa yeele waa maalin allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisuu naarta ka xoraynayo qof hadda naar laga xoreeyey oo ilaahay janno uu geliyana liibaan u dhiman ma laha ولذلك رب سبحانه وتعالى وحليه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور في النار لقى فوقيي ee janno la geliyey faqad faaz qofkaasi waa liibaanay liibaan biiba kaba dhibcaan ah ayuu liibaanay wey adduunyadu nolosheeduna wax kale maaha waa kado oo meel la joogaya ma ahana waa berberyaro dhowr beri la joogayo dhammaanaya marka qofku waa inuu ka faa'iidaysto weliba khaasatan maalinka ee sagaalaad oo bishan dulxaja ma carafa ay sagaalka tahay maalinka xujaajta mooyaane dadka kale oo xajka aan joogin waxaa aada iyo aada ugu fiican inay soomaan maxaa le soonka maalinkaa la soomo laba sano dembigood ayaa lagaa dhaafayaa waa maalinkaa keli ah soonka aada soonta ayaa lagu dhaafayaa laba sano dembigeed nabigu sal allau aleyhi wasalam wuxuu leeyahay xadiidka imaam muslim uu soo saaray min xadiidi abi qataada radia allahu tacaala canhu siyaamu yowmi carafa inii axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii bacdah wasanata alatii qabla soonka maalinka carafo la soomo waxaan allah subxaanahu watacaala ka filayaa inuu ku dhaafayo sanada ka dambaysa iyo sanadii lasoo dhaafay laba sano dembigood ayuu rabbi subxaanahu watacaala ayuu ku dhaafayaa maalinka soonka la soomayo sababta culimmadu waxay leeyihiin oo xaafid ibnu rajab iyo ibnu xajar iyo culimo kalo badan waxay leeyihiin maalinkan sababta fadliga nuuca le-eg u yeeshay waxa weeyaan dadka muslimiintaa si guud waxay ugu hiloobayaan oo qalbigooda ku weyn inay xaramka ilaahay ay soo xajiyaan qof kastaana ma awoodo inuu xaramkii uu tago sanad kasta marka qofkii mustadiica isagu awoodi kara wuu aado qofkaan awoodi karin muxuu samaynayaa ilaahay wuxuu u sameeyey mawsim ama xilli la wadaagayo khayrkiisa oo ah in maalmaha tobanka ah camalkii la labanlaabayo oo ajarkii badan yahay si qof xajkii aan awoodi waaye uu camalkan uga faa'iidaysto weliba khaasatan maalinkaas soonkeeda si gooniya fadligeedu uu sarreeyo ruuxa muslimka marka waxaa laga rabaa fursadda noocan ah ee qaaliga ah inuusan iska dayicin wajazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum washakar allah xusna istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakatu
والسامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام intiinina la socotay waxaana asbuucii ugu dambeeyey baahinay kulamo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhexdhexaadisay qabaa'il iyo kulamo kale oo ilaa afar qabiil ay diya ku kala qaateen haddaba dhegaystayaasha gobollada dalka qaar iyo kuwa dibadda ayaa aragtiya ka soo dhiibtay bismillaah magacayga waa muscab waxaan joogaa gobolka togdheer gaar ahaan magaalada barco waxaan salaamayaa walaalaha alfurqaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta meel kasta ay joogaan walaalaha alfurqaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran jaza wanaagga iyo waxa weeyaan khayrkaas faafinaysaan ilaahay subxaana wa tacaala idinka hajarsiiyo haddaan ka dhiibto ra'yigayga arrinkaa walaa horta arrinkaa ugu horeyn waa arrin aan soo dhoweynayno aan ku faraxsannahay haddaan nahay shacabka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan dadka qabaa'ilada la heshiisiiyey ee waxa weeyaan wilaayaadka ay heshiisiiyeen ay heshiisiiyeen xarashaa almujaahidiin horta waan ku faraxsanahay waxaan kaloo u mahadnaqayaa walaalaha mujaahidiinta ah ee arrinkaa waxa weeyaan horseed u ahaa iyagana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran jaza walaal arrinkaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan weeyaan waxaan odhan karaa qabaa'ilada ku dhaqan yacni wilaayaadka islaamiga ee harsanaya shareecada islaamka ee lagu xukumayo kitaabka iyo sunnaha waxaa odhan karaa waxay ku heleen heerka iyo wanaagga marka kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam markay raalli ay ku noqdeen marka kitaabka ilaahay lagu dabaqay ee lagu xukumay marka nimcada iyo barwaaqada ayay gaadheen oo waxa weeyaan dadka muslima muslimiinta ah markay helaan yacni waxa weeyaan kitaabka iyo sunnaha marka lagu xukumo oo wax kasta nimco kastay helayaan oo dad walaalo ah ayay noqonayaan markay isqabtaan isla markii wax weeyaan shaydaan dhexgalane isla markii wax weeyaan arrintooda waa ilaahay subxaana wa tacaala uu fudaynayaa ee halka maanta waxay walaal meelaha nimankan maamulada dabadhilifyada ah ee gaalada u shaqeeyo magaalooyinka ay maamulaan halka maanta laysku laanayo laysku baabi'inayo iminka dagaalkan ka socda ceel afweyne آه، waa loo taag heli waaye iminka taqriiban dhowr sano ayuu socdaa saddex sano afar sano wuu gaarayaa shan sano ilaa yowmina haadaa wuu socdaa walaal wax kale ma ahan marka waxa weeyaan dadkii lagu xukumay dimuqraadiyad iyo dastuur gacanku rumis ah dadka marka lagu xukumay dadkii qabaailadii muslimiinta ah way isku laanayaan way isku baa- way isbaabi'inayaan halka waxa weeyaan nimankan gaalada waxa weeyaan soo dirsatane iyagana way daawanayaan bal iska daa raalli bay ku yihiinbo qaar baa hubka usoo dhiibo qabaa'ilada qaar baa hub siiyo marka eh, xarakada al-shabaab mujaahidiin runtii maanta waxaa la odhan karaa waa dowladda dhabta ah ee waxa weeyaan sharq alifriqi ama bariga waxa weeyaan eh, sharq alifriqi ka taagan weeyaan waa dowladda dhabta ah ee maanta ummadda soomaaliyeed u baahan weeyaan marka xarakadan waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala idinka ajar siiyo ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro ilaahay islaamka ha ciseeyo ilaahay islaamka ha ciseeyo ilaahay gaalada ha dulleeyo dadka qabaa'ilada muslim waxa weye muslim- muslimiinta aneh ee waxa weye wilaayaadka ku- ku dhaqan iyaga waxaan odhan lahaa waxa weeyaan baaraka allahu fiikum ilaahay idin barakeeyo afartaa qabiil ee la heshiisiiyey qaatay heshiiskaa qaatay walaalayaalow arrinkaa aad iyo aad baad ugu saxan tihiin barta ka sii wada walaalayaal idinkaa nasiib leh wallahi nasiib baad leedihiin maanta waad ka fiican tihiin oo waad ka wanaagsan tihiin qabaa'ilada kale ee maanta waxa weeyaan lagu xukumo waxaan diinta ilaahay ahayn lagu xukumo waxay gaalo soo qorqoreen ay soo dhodhoobeen lagu xukumo waad ku fiican tihiin walaalayaal amniga iyo nimcada ubadkiina diinta baranayo ubadkiina waxa weeyaan ee maanta waxa weeyaan shareecada iyo diinta waxa weeyaan baranayo idinka maanta shareecada iyo kitaabka sunaha waxa weeyaan isku xukum tagaysaan ku- yacni waxa weeyaan isku xukumaysaan waa fadli dheer weeyaan waa fadli dheer ilaahay idin siiyey waxa weeye halkan aniga joogo waad yaabaysaa markaad timaadid qabyaaladda siday u taala waad yaabaysaa qabyaaladoo sideed ah ayaa laisku baabi'inayaa marka eh, qabaa'ilada waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin waad mahadsan tihiin barta ka sii wada Eh, nimcadana waxaad ku gaarteen marka kitaabka iyo sunnaha aad yacni gacanta midig ku qabsateen aad isku xukum- isku xukumteen runtii waxaa la odhan karaa masiirada ummaddaani waa xarag shaal mujaahidiin weeyaan Ah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, halkan waan ka salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda alfurqaan ee dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan Eh, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan fikirkeyga ka dhiibto saddexdan beelood ee walaalaha ah oo lagu heshiisiiyey shareecada islaamka diyana lagu kala siiyey horta waa arrin aada iyo aada u muhiimsan waana arrin lagu farxo soomaaliya maanta waxaa halkaas dhigay waa dagaalka qabaa'ilada ay hurinayaan nimanka shisheeyaha ah kabacdina wadankooda inta lagu soo duulay oo la qabsaday muddo badan markay ku dagaalamayeen qabaa'il ku dagaalamayeen looma soo dhaqaaqin laakiin markii xoogaa yar ee soo iftay shareecada islaamka oo nimo wadaada ah wadanka aada u qabsadeen oo dadka lagu kala xukumayo kitaabka ilaahay oo lagu nastay oo amni lagu helay oo dadku aada iyo aada ugu baraarugeen oo dadka ogaadeen in kitaabka ilaahay maslaxada ku jirto ayaa waxaa moodaa in lagu soo duulay oo kitaabkoodii loo diiday oo la rabo ummaddan inta ka dhiman inay isku layso qabiil oo isku baabi'iso baa lagu soo duulay meelaha walaayaadka islaamiga kitaabka ilaahay looga taliyo ummadda wuxuu ku wada nooshahay nabad qabaa'ilkuna waxa waaye ninkii nin dilana waxaa la marinayaa kitaabka ilaahay qabiilo isku soo duulayo malaha iyahu waa aad iyo aad barnaamij aad iyo aad u fiican waaye aniga hadda degaamada aan ka soo hadlayo waa degaamo aad u dhib badan inta hadda qabaa'ilkii laga tagay ayaa hadda saacaddan aan kula hadlayo waxaa la isku haystaa jife hebel inay intay meel cidlo degto oo afar waab ka dhisato ay yidhaahdaan intaasoo kilomitir annagu reer hebel inooma soo dhowaan karaan hadday soo dhowaadaanna lala dagaalamaayo baa hadda degaamada puntland ee ka arrimisa ka jiro hadda laba qabiil oo walaale ah ayaa hadda saas isku haysto waa qabiil la yidhaahdo beesha leelkase iyo qabiil la yidhaahdo beesha wadamoge meel tuulo ah oo beyro agteeda u dhow oo gaalkacyo iyo beyro u dhexayso oo meel cidlo ah ayaa qabiilka wadamugaha wuxuu ka dhistay waab ceelna wuu ka qoday oo riig oo biyo ah waxay yidhaahdeen nalooma soo dhowaan kara intaas oo kilomitir beel hebel inooma soo dhowaan karto beel kaleeto oo leelkase ayada waa soo carartay meeshii u dhowaa ee riigga u dhowaa ayaa ayagana waxay yidhahdeen magaalo keetaa ka aasaaseynaa berkad ayay ka qodeen berkadii markay ka qodeen baa meeshaas dagaal ka dhacay dagaalka hal nin baa ku dhintay taariikhda haddaba aan ka sheekeynayo waa bishii ramadaan dabayaaqadeedii waaye adigu waa la wada hadlay wada hadalka inta badan ka dhaca deegaanada puntland ma ahan wada hadal ku salaysan kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi maxamed waa wada hadal afkaar iyo ra'yi iyo reer hebel maxaa xeer inoo ah iyo reer hebel maxaa xeer u ahaan jiray iyo reer hebel iyo anaga reer hebel maxaa xeer wada dhiganay ee ma ahan kitaab ilaahay ma ahan iyo sunno nabi maxamed ma ahan adigu waa laysku fahmi waayey hadda ayaan dhoweyd saddex beri ka hor waxay magaalada bursaalex ku dileen nin oday ah oo barkado leh oo la yaqaano ayay halkaa ku dileen hadda arinkaasaa loo fadhiyaa dowla maamulkan puntland kusheegaa meesha tagay magaalada bursaalex bandow ayaa laga dhigay waxaa la yiri muddo shareeca saddex beri baa la qabtay ee ka bilaabanaysa maalinta sabtida ah hadda oo ay maanta ku eg tahay saddex beri way dhammaatay sidii maanta talaado taha la fadhiyaa waxaa igu maqaale ah culmo culamaa xukuuma la yiraahdo culammada maqaarsaarka ah oo la yiraahdo catisaam ayaa xalay meesha tagay baa lagu yiri shan iyo toban nin oo culumaa meesha tagday iyo maamulka puntland oo iswato walaale marka waxa waaye meesha hadda wadankan dulmi xoog leh baa ka jiro waxii lasoo wadaba waxaa la keenaba inaa inta guri meel cilla ka dhista ilaa saddex kun oo kilomitr aniga reer hebel baa qof iiba soo dhowaanayso arrintaas hadda taagan heshiisiinta la galana heshiisiin hadda macno badan dhalinaysa ma ahan ilaahay kheyr badan ha siiya meesha kitaabka ilaahay lagu xukumo qabaa'ilka lagu heshiisiiyo ama diyada lagu heshiisiiyo ama diyada lagu kala qaato ama nidaamka lagu kala degsado dadkaas walaalanimay ku wada nool yihiin annagu dad waaweyn nahan baan nahan waana dareemi karnaa marxaladda dalkeenna aragti siyaasadeed baan dareemi karnaa dadkaa waxa isku diraan dareemi karnaa dadkaa waxa hubka iskugu dhiibay baan dareemi karnaa hadba sanad cusub kasta ama wakhti kastoo cusub fikiro badan baa kasoo zaa'idayo magaalada puntland hadda ka arrimiso oo shisheeya kaalkaalka ah maalin walba fikir cusub baa soo baxay hadda waxaa soo baxay ilaa gaalkacyo ilaa boosaaso waxaa ka wada dhisan laba laba waab dariiqa toddobadaas boqoloo kilomitr laba waab kastana reer hebel baa degan waabkan waxaa lagu leeyahay jife hebel baa degan meeshaan jife hebel baa degan meeshaan jife hebel baa degan meeshaan jife jife welibana laba kun oo intaas qof ma u soo gaari karto ceelal iyo barkada aan jirin baa laga qoday marka dhulkii waa dhul weyn dadkuna waa yar yihiin marka allaha sakhiro hadalka waa kusoo ururinaya xigmadda waxaan kusoo ururinayaa soomaali weyne inta i dhegaysanayso waxaan leeyahay waxaa lagu dawoobi karaa oo walaalo lagu noqon karaa oo lagu wada degi karaa ma ahan annaga reer hebel ilaahay qur-aanka wuu ku sheegay latacaarafu qabiilka waa in laysku aqoonsadaa lixdan sanaa soomaali qabiil isku soo dilaysay najiidadeedana waxaa la ogaaday in amisom iyo burundi iyo gaalo wadanka soo gasho walaalo waxaa wax lagu daweyn karaa ama walaalo lagu noqon karaa waa kitaabka ilaahay waa garan karnaa meelaha kitaabka ilaahay lagaga taliya amniga istiqraarka joogo meelaha aan kitaabka ilaahay looga arimina halaala xeer hadda wadankan puntland waxay gaartay qabiilka aanadiisa xataa waxay gashay gabdhaha gabadhii la kufsado marka gabadhaa la kufsadayaa kufsada reer hebel haddana reer hebel gabarh baa laga kufsanayaa waa laga soo tegay dilkii waa laga soo tegay sakhiiradii in hadda reer hebel ahaan la iskaga kufsaday taaganta marka kitaabka ilaahay baana wada deeqo kitaabka ilaahay aan wada qaadano asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamayaa bahdan alfurqaan ilaahay idankii waxaan idin rajeynayaa khayr fara badan akhriya adduunba tan dhacday beelaha la heshiisiiyey marka la eego iyo magaalooyinka diinta islaamka lagu maamulo waa mid ilaahay lagu xamdiyo dadku waxaa ma qabaan soomaaliya marka la eego marka shan meelood laga dhigo hal meel maaha inta xukunka islaamka ku jiro wadammada saynu ka warhayno haddii laba qof isbuureeyaan laba qabiil baa loo kala saftaa bartii halkan maxkamadda lagu yeedhayo ama ay tegayaan halkan waxaa bilaabanaysa qabyaalad iyo tuuto iyo waxaadan garanayn oo fidmadu sii kordhayso tan imminka aad sheegteen waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahaddaa iskale ilaahay hanoo siyaadiyo aad baan idiin salaamayaa khayr badan wadin rajanaya ilahidankii walaaleel haddaan fikirkayga ka hadlo ee ku aadan heshiisiinta qabiilada alxamdulilah alla baa mahad iskale waa arrin aada iyo aada loogu farxo oo dad badan ay ka khadsan yihiin dadkaas oo aan joogin walaayaadka dhulka ay xukumaan mujaahidiinta mujaahidiinta alle nafraas iyo waan u baahannahay waxaa kaleeto u baahan mujaahidiinta dadka jooga meelaha shisheeye ay haystaan horta awalan magacayga waa yuusuf daawuud weligeed ahaan jirtay dad ma arkaysaa muslimiin ah meel ay haystaan iyo dad gaala ah meel ay haystaan ewelba isku mid ma ahaan jiri isku qaabna ma ahaan jirin marka wallaahi niw aada iyo aada aan ugu farxsanahay heshiisiinta qawaacisha la heshiisiiyo waxaa kaloo jirto meel hadda anaga aan joogno oo kale kama jiraan waxaas hadda ayaan waxa dhacday afar qof miyaa ma aqaan hal meel lagu dilay waxaa ka horeysay qoys dhan hal meel lagu laayay waxaa ka horeysay islaan maamo oo aan dirisnahay oo nin askari ah habeen shaq dhex dilay intaba ilaa hadeer wax ka hadlay ama qisaasay ama ninkii wax u gudbiyay ma ana arkin marka muslimiintaas waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay idin dhooro ilahi subxana watacaala garabkiin hagalo allahu aclam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha shaqaalaha alfurqaan dhammaantiin meel kastoo joogaan meel kastoo aad joogtaan waa idin salaamay maasha allah waa shay aada iyo aada loogu farxo qof kastoo muslin ee laaftiisu qawsato waa in dadka muslimiinta ee xaqooda loo kala qaado aada iyo aadaan usoo dhaweynaya insha allah هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu سأبقى فخورا بإسلام